بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة wuxuu baab u yahay man madmada qofkii luqluqda wastanshaqa sandaarsada min garfatin waaxidatin halmardarsi qofkii ku sandaarsada ee ku luqluqda ayuu baab u yahay macnaa hal mar biyo la darsaday in lagula noqdo laguna sandaarsado xadaanaa musadad ibnu musarhad kunyadiisa musadad shaafici kunyadiisa ma haysaa khaalid ibraahim yaa kunyadiisa waxaa la yidhaha abulxasan qaala xadaanaa khaalid bn cabdillaah alxadaa qaala xadaanaa camr bni yaxya cmr bn yaxya bn cumaara can abiihi yaxya bn cumaara can cabdillaahi bni zayd annahu afraqa min alinaa annahu afraqa wuxuu ku soo forariyey min alinaa ee xagga waalka calaa yadayhi labadiisa gacmood ayuu biyihii ku soo shubay faqasalahumaa labadii gacmood ayuu dhaqay uma qasala kadibna faqasalahumaa uma qasala ow madmada kadibna waa dhaqay ow madmada ama waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafatin waaxidatin hal calaacal ayuu kuna sandaarsaday kuna luqluqday fafacala daalika arrinkaasi wuxuu sameeyey alaaan saddex jeer faqasala yadayhi kadibna labadiisa gacmood ayuu dhaqay ila lmirfiqayni ilaa xusullada laga gaarayo maratayni maratayni laba laba jeer wamasaxa bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay maa aqbala wamaa adbara maa aqbala wixii soo qaabila oo qaybta hore madaxa wamaa adbara iyo wixii dubur jeediy oo qaybta dambe madaxa intaba waa masax waqasala rijlayhi labadiisa lugoodna waa dhaqay ila alkacbayni ilaa anqawyada laga gaaro uma qaala kadib wuxuu yidhi haakadaa wuduu'u rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa sidaa weysada nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid cabdillahi bni zayd dhowr marna waa soo marnay in badanna waa keeni doonaa imaamu albukhaari raximah ullah laakiin marba meeluu ka daliishanayo hadda wuxuu ka daliishanayaa alistinshaaq walmadmada min garfatin waaxida in lagu sandaarsado laguna luqluqdo biyo hal mar la soo qaaday ama calaa casha hal mar biyo lagu soo qaaday in laguna sandaarsado laguna luqluqdo baabu masxi ra'si wuxuu baabu yahay madaxa in la masaxo maratan hal mar baabu masxi ra'si maratan madaxa in la masaxo hal mar laba mar la masixi maayo saddexna la masixi maayo waa maratan waaxida xadaanaa sulaymaan ibnu xarb qaala xadaanaa wahayb wahayb hay ciisa wahayb ibnu khaalid ibnu cajlaan sulaymaan ibnu xarb cabdiweli kunyadiisa abu ayuub qaala xadaanaa camr bni yaxya camr bni yaxya ibni cumaara waa midka hadda aan soo marnay bisanadi اlأwal can abiihi yaxya ibni cumaara qaala shahidtu camr bni abi xasan sa'la cabdاllaahi bni zayd can wuduءi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam weysadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayuu weydiiyey fadacaa wuxuu u yeehay bitawrin min maa weel bii ah ayuu u yeehay fatawada'a lahum waa u weysaystay fakafa'a calaa yadayhi labadiisa gacmood ayuu weelkii kusoo leexiyo kusoo foorariyey faqasalahumaa labadii gacan ayuu dhaqay alaaan saddex jeer uma adkhala yadahu kadibna gacantiisa wuxuu geliyey fil-inaa'i weelka famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanhara waana iska soo firdhiyey biyihii alaaan saddex saddex jeer bialaati harafaatin wuxuu sidaa ku sameeyey waa bialaati kharafaat yacni saddex mar darsi saddex mar ayuu biyaha darsaday min maain bialaati kharafaatin min maa saddex mar darsi oo min maain biyo xaggooda ka ahaad uma adkhala yadahu kadibna gacantiisa ayuu wuxuu geliyey fil inaa'i weelka faqasala wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay alaatan saddex jeer uma adkhala yadahu fi linaa'i kadibna weelkii ayuu gacanta geliyey faqasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay ila lmirfiqayni maratayni maratayni uma adkhala yadahu fi linaa kadibna weelkii ayuu gacantiisa geliyey famasaxa bira'sihi madaxiisa ayuu ku masaxay faaqbala biyadayhi labadiisa gacmood ayuu la soo qaabilay waadbara bihima waana la jeestay uma adkhala yadahu kadibna weelkii ayuu gacanta geliyey fi linaa uma adkhala yadahu fi linaa weelkii ayuu gacanta geliyey fagasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay waxadaanaa muusa ibnu ismaaciil qaala xadaanaa wahayb qaala wuxuu yidhi wahayb masaxa marat masaxa ra'sahu maratan masaxa ra'sahu madaxiisa ayuu masaxay maratan wahayb waxaa ka warinaya marka hore sulaymaan ibni xarb markaan dambana ayaa ka warinaya muusa baa ka warinaya idan riwaayadda ah masaxa ra'sahu maratan yaa iska leh muusa baa iska leh maxaa yeele muusa iyo sulaymaan hal sheikhay lahaayeen shiikhoodu waa wahayb sulaymaan riwaayadiisa maratan ma sheegin laakiin muusa wuxuu sheegay maratan masaxa ra'sahu maratan riwaayaad kalena waa ku timid oo sheegaya maratan waaxidatan ku adkaynaya waaxida hal mar ayuu madaxiisa masaxay baabu wuduu'i rajuli wuxuu baabu yahay weysada ninka maca imra'atihi xaaskiisa maceeda uu la weysaysanayo wa fadli waduu'i lmar'a iyo in lagu weysaysto biyaha ka soo haray weysada qofka dumarka ama gabadha weysadeeda biyaha ka soo haray in lagu weysaysto wa tawada'a cumaru cumar wuxuu ku weysaystay bilxamiimi biyo la kululeeyey ayuu ku weysaystay wa min beyti nasraaniya naag nasraaniyada gurigeedana waa ka weyse qaatay cumar radia allahu canhu imaamu lbukhaari raximahullah wuxuu u baabaynayaa fii hada albaab ama uga hadlayaa in lagu weysaysan karo fadlu wuduu'i lmar'a gabadha weysadeeda biyaha ka soo haray in lagu weysaysan karo masaladaasna waa masalo fuqahadu ay isku khilaafeen ma bannaan tahay in lagu weysaysto wuduu'a almar'a mase ma bannaana imaamu albukhaari raximahullah wuxuu leeyahay way bannaan tahay waana lagu weysaysan karaa biyaha ka soo haray gabadha oo ay ku weyse qaadato markay weyse qaadato wixii ka soo haro waa lagu weysaysan karaa marka hore wuxuu yidhi wuduu'i rajul maca imra'atihi weysada ninka uu la weysaysanayay maca imra'atihi xaaskiisa maceed markuu maceeda la weysaysanayo dabcan biyihii ka soo haray ay isticmaashay waa ku ayuu ku weysaysanayaa wa fadli wuduu'i lmar'a fadliga waa dheeraadka yacni dheeraadka ka soo haraya weysada gabadha in lagu weysaysan karo markaasuu yidhi watawada'a cumaru bilxamiim cumar wuxuu ku weysaystay bilxamiim ay bilmaa'i lmusakhan biyo la kululeeyey ayuu cumar ku weysaystay haddii cumar biyo la kululeeyey uu ku weysaystay ma waxaa ka dhalanaysa in biyahaasi ay mustacmal yihiin wuxuu yidhi xaafid ibni xajar raximahullah wa munaasabatuhu litarjama aharka cumar munaasabada uu tarjamada la leeyahay waxaa weeye min jihati ana alghaaliba ana ahla arajuli tabacun lahu wuxuu ka deliishanayaa ama munaasabadu ay tahay jihada ah sida haalibka ah ana ahla arajuli ninka reerkiisa tabacun lahu asigay tabac u yihiin ninka reerkiisu asigay tabac u yihiin haddii marka biyo la kulul uu cumar ku weysaysanayo waxaa ka laasimaysa ama suuragala biyahaas kulul oo loo kululeeyay inay reerkiisa ku weysaystaan kadibna asna uu ku weyse qaato waa muxtamal cumar radi allaahu canhuna ma horteeyaa lagu weysaystay mase laguma weysaysan iskama fiidhin mana shardin taa waxay tusinaysaa buu leeyahay in biyaha hortii la isticmaalay oo qof dumara isticmaashay inuu ku weysaysan karo wuxuu kaluu soo qaatay ahar kale oo tusinaya cumar radi allaahu canhu inuu ka weysaystay gabar nasraaniyada gurigeeda wa min beyti nasraaniya wuxuu ka weysaystay min beyti nasraaniya shaahidku waa cad yahay min beyti nasraaniya uu ka weysaystay sababtoo ah cumar radia allaahu canhu markuu guriga nasraaniyadda ka weysaysanayay ma dhihin biyahan ma ayadaa isticmaashay mase ma isticmaalin ma weydiinin min baabin awlaa maxaa ah marka inuu ka weysaysto min beyti muslima gabar muslimada gurigeeda asagoo markaa aan weydiinaynin ma biyo weysadeeda ka soo harayba mase kama soo harin asagoon weydiinayn wax tafsiilana aan gelin haddii marka aysan bannaanayn in lagu weysaysto wax ka soo haray ama biyo ay ku weysaysatay qof dumara haddaan lagu weysaysan karin cumar radi allahu canhu waa iska hubin lahaa laakiin guri nasraaniyadu ka weysaystay guri muslimada inuu ka weysaystana waa min baabin wlaa su-aashaasna muusan gelin inay biyaha mustacmal yihiin iyo inaysan ahayn in qof dumara isticmaashay iyo in qof kale isticmaashay midna muusan weydiin xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhu annahu qaala ibni cumar wuxuu yidhi kaana arijaalu waannisaa'u waxay ahaayeen ragga iyo dumarku yatawada'uuna kuwa weysaysta fii zamaani rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam jamiican xaalayyihiin dhammaantood waxay ahaayeen kuwa weysaysta aharkan ibni cumar radi allaahu canh waxaa ku jira in rag iyo dumarba ay weysaysan jireen fii zamaani rasuuli illaah jamiican dhammaantood daahirka aharka waxaa laga yaabaa in loo fahmo ama laga qaato in rag iyo dumarba hal mowdic iyo hal makaan ay ku weysaysan jireen waana sida dadka qaar ay u fahmeen aharka ama daahirkiisaba uu tusinayo maxaa yeele kelimadda jamiican waxay tusinaysaa inay wadajir u weysaysanayeen waxaana aarkan ku dhagay ducaat اlاkhtilaaq dadka dadka ugu yeera rag iyo dumar inay isdhex galaan oo madaarista iyo jaamicaadka iyo meelaha wax lagu bartaba rag iyo dumar laysku daro dadka u olooleeya waa ducaat اlfitna kuwaas ayaa aarkani wuxuu ka mid yahay shubahaadka ay cuskadaan ama ay soo qaataan aarkuna wax daliil uguma sugna rag iyo dumar inay isdhex galaanna waa muxaram oo kale ajaaniba in laisku dhex daro oo ikhtilaad la sameeyo maxaa yeele waxay yidhahdeen culummadu waa min asbaabi intishaari alfaaxisha zinada iyo xumaanta asbaabahay la faaftay ka mid tahay allah subxaana wa tacaala wuxuu le walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan ha u dhowaanina ha u dhowaanina macnaheedu waa maxay asbaabaheeda ka fogaado ka dheeraada wax alla wixii keeni kara ha laga fogaado waxyaabaha keeni kara ikhtilaadku waa ka mid rag iyo dumar markii masjidka nebiga laga soo baxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa macshara annisaa ista'harna rag iyo dumara masaajidka laga soo baxay markaasi dumarku waxay dhex galeen ragga nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda dumarow gooni u hara dib u hara ka hara raggo ka soocma waa diiday nebiga calayhi salatu wasalaam xataa fi ariiq inay isdhex yaacaan iska badaa inay meelo wax lagu barto iyo amaakin wax lagu barto ay wadaagaan ayagoo dhinacyada isku haya arrintaasi waa muxaram shaki ma lahan laakiin aarkan daliil muu yahay qoomkaas wax daliil uguma sugna xaafid ibn xajara ka hadlay raximah llah dhowr tawiilaad uu sheegay culimmada qaar inay ku fasireen wuxuu yidhahday qaarkood waxay yidhaahdeen ama waqad ajaaba ibnu tiin canhu ibnu tiin wuxuu ku jawaabo buu yidhi bimaa xakaahu can suxnuun suxnuun buu ka soo xikaayooday inuu yahay ana macnaahu kaana arijaalu yatawada'uun suxnuun wuxuu yidhahdaa aharka macnihiisu waxa weye kaana arijaalu yatawada'uuna raggu way weysaysan jireen wayadhabuuna wayna tegi jireen uma taati nisaau kadibna dumarka ayaa imaanaya fayatawada'na ayaguna way weysaysanayaan saasuu ku towjiihiyey inaysan isdhexgeli jirin ee marka hore raggu weysaysan jireen kadibna dumar ay imaan jireen kadib dumarku ay weysaysanayeen markaasuu yidhi wahuwa khilaafu daahir ta'wiilkan wuxuu khilaafsan yahay afarka daahirkiisa min qowlihi jamiican kelimadda jamiican ayaa diidaysa sidaa in lagu macneeyo in lagu macneeyo inay ragga marka hore weysaystaan oo ay tagaan kadibna dumar ay weysaystaan waxaa diidaya qowlkiisa ah jamiican maxaa yeele jamiican ijtimaacay tusinaysaa wuxuu yidhi qaala ahlu lugati ahluluqu waxay yidhaahdeen aljamiicu didu lmuftariq jamiicu waxay ka soo horjeedaa kala tagga mar haddii jamiic la sheegay waa dad wada kulmay markaasuu yidhi waqad jaaa waqad waqaca musaraxan biwuxdat اlinaaha waxaa yimid buu yidhi ama dhacay lafdi caddaynaya ama lagu caddaynaya biwuxdat اlinaaha weelka midoobidiisa macnaa hal weel inay ka weysaysanayeen fii saxiix ibni khusayma fii hada alxadiid min ariiqi muctamir can cubayd illaah can naaficin can ibni cumar annahu absara nabiya sala allahu calayh wasalam ibni cumar wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa asxaabahu iyo saaxiibbadii yatataharuuna inay tahaaro qaadanayeen waannisaa'u macahum dumarkuna way la jireen min inaa'in waaxidin hal weel ayay ku wada weysaysanayeen kulluhum dhammaantood ama mid walbo ayaga ka mid a yatataharu minhu weelka xaggiisa ayuu ka tahaaro qaadanaya kaana wuxuu sii xoojinayaa inay hal meel ku wada kulmeen oy ku wada tahaaro qaateen waalwlaa fi ljawaabi an yuqaal buu yidhi meeshan waa jawaabta raajixa waalwlaa fi ljawaabi waxaa owlaysan buu yidhi fi ljawaabi an yuqaala in la yidhaahdo laa maanica min alijtimaac wax diidaya ma lahan inay kulmaan rag iyo dumar qabla nusuuli اlxijaabi intuusan xijaabka soo degin ka hor wa amaa bacdahu amaa xijaabkii markii la sharciyeeyey kadib fayukhtasu biالزawjaati wاlmaxaarim ama fayakhtasu wuxuu gaar ku noqonayaa biالزawjaati xaasaska wاlmaxaarimi iyo dumarka maxaarimta ah jawaabta ugu fiican ee aarkan laga bixiyo waa sidaas in la yidhaahdo arrintan waxay ahayd qabla nusuuli اlxijaab markii la leeyahay rag iyo dumar waxay ka weysaysanayeen min inaa'in waaxidin waa intaanan xijaabka la sharciyeynin ka hor markii xijaabka la sharciyeeyey kadib arrintaani rag iyo dumar kama dhexayso kala ajaaniba oo aan shaqo isku lahayn inay min makaanin waaxid wa fii inaa'in waaxid ku tahaaro qaataan ma bannaano saxna maaha markii xijaabku soo degay kadib maxay gaar ku noqonaysaa bizawjaati walmaxaarim wuxuu ninka meel kula weysaysan karaa ama ay ku kulmi karaan weel waa xaasaskiisa iyo dadka maxaarimtiisa ah ma ahan dumarka ajnabiyaada aarka marka jawaabaha laga bixiyey jawaabtaana ugu fiican laakiin hadda imaam albukhaari raximah ullah shaahidka u keena waa maxay maadaama dumar ay meeshaasi ku weysaysanayeen waxaa suuragala in lagu weysaysto biyay soo reebeen oo ayaga ka soo haray waa fadlu wuduu'i lmara in lagu weysaysto o lagu dahaaro qaato baabu sabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waduu'ahu cala almuqma calayhi wuxuu baabu yahay shubidda nebiga calayhi salaatu wasalaam biyihii uu ku weysaysto uu ku shubay ama uu ku shubayay cala almuqma calayhi midkii lamiir daboolay qofkii lamiir daboolay inuu ku shubay nebiga calayhi salatu wasalaam biyihii uu ku weysaystay xadatanaa abulwaliid biyahaas uu ku weysaystay waxay daliil yani wuxuu tusinayaa in biyahaasu daahir yihiin maadaama uu ku shubay nebiga calayi slatu asalaam qofkii la miir daboolay xadaanaa abulwaliid ina axmed jaamac abulwaliid magacii ya hishaam ibn cabdilmalik aطayaalisi qaala xadaanaa shucba ibn xajaaj kunyadiisa abu bistaam waa macruuf أول mن فتش عن الرجال في العراq عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يقول جاء رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام ayaa yidhi يcuudنii asigoo isoo booqanaya وأna mariiض anigoo jiran laa أcqilu waxba ma garto wax caqliya ma lahayn macnaa waa miir daboolnaa fatawada'a nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay wasaba calaya wuxuuna igu shubay min waduu'ihi bifatxi lwaaw yacnii biyihii uu ku weysaysanayay ayuu igu shubay facaqaltu markaasaan garaad iyo caqli yeeshay macnaa waa soo naaxay waa soo miirsaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah liman ilmiiraath rasuulka ilaahay oo dhaxalka yaa iskale haddaan dhinto hantideeda yaa dhaxlaya inamaa yariunii aniga waxaa i dhexlaya un kalaalatun kalaaladu waa man laa waalida lahu walaa walad cinda jumhuuri اlculamaa waa qofaan waalid iyo walad midna lahayn fanasalat markaa waxaa soo degtay aayat lfaraa'id aayaddii dhaxalka yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala markaasaa aayaddaa soo degtay wy shaahidka waxa waaye nebigu sala allahu calayh wasalam inuu ku shubay biyihii uu ku weysaystay haddii biyaha weysada ka soo hara ama almaau lmustacmal ay ahaan lahaayeen biyo nijaasa oo aan la isticmaali karin nebiga ma ku shubi lahaa calayh isalaatu wasalaam kuma shubeen jaabir ibn cabdillaah laakiin nebiga waa ku shubay calayh salatu wasalaam biyihi uu isticmaalay taa waxay tusinaysaa biyahaasu inay yihiin biyo daahira waana tahuur isla markaa oo waa lagu dahaaraan qaadan karaa maadaama ismulmaa uu yahay mawjuud magaca biyo oo lagu ilaaqi karo maadaama lagu ilaaqi karo biyahaasi waa daahirun mutahir baabu lgusli wاlwuduuءi fi اlmikhdabi wاlqadaxi wاlkhashabi wاlxijaara wuxuu baabu yahay algusli in lagu qubaysto walwuduu'i in lagu weysaysto fi lmikhdabi almikhdab waxaa loo yaqaanaa waxa dharka lagu dhaqdo soomaalidu baafay yidhaahdaan laakiin hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahaba mikhdab baa la yidhahdaa weelka dharka lagu dhaqdo ama dhagax ha ka samaysnaado ama qoray ha ka samaysnaado carabtu mikhdabay u yaqaanaan waxayna ku macneeyaan culamaau luga maa yuqsalu fiihi hiyaab waa wixii dharka lagu dhexdhaqay yidhaahda qaarkood waa yaryar yihiin qaarna waa waaweyn yihiin walqadax iyo doobte doobtaha caanaha lagu shubto walkhashabi iyo qoray walxijaarati iyo dhagax intaba in lagu weysaysan karo laguna qubaysan karo baabu yahay biyaha ku sugan macnaha xadaanaa cabdulaahi ibnu muniir عبد الله بن منير السهمي المروزي منير miimka waa la godayaa nuunkana waa la hoos dhigayaa ya-dana waa la reebayaa muniir waxay tanbiihiyeen culummadu cabdullaahi bni muniirkan muxadidka ah ee sheikhu lbukhaariya fi hada alxadiid inaan lagu qaldin nin imaamaho la yidhaahdo ibnulmunayir ibnulmunayir wuxuu ka mid yahay min shuraaxi saxiixi lbukhaari ragga bukhaariga sharxuu ka mid yahay xaafid ibn xajarna in badan waa ka soo raraa asagoo waxaad arkaysaa in badan dhahay qaala ibnulmunayir wa naqala ibnulmunayir laakiin ninkaasi ibnulmunayir nuunka waa kor dhigan yahay awalan al baa ku jirta ibnulmunayir almunayir al baa ku jirta kan al miyaa ku jirta kani kuma jirto midda labaad ibnulmunayir nuunka waa la kor dhigayaa midkaan nuunka ku jirana waa la hoos dhigayaa muniir waa la hoos dhigayaa laakiin munayir nuunka waa kor dhiganyaa midda saddexaad midkaan ya-da ku jirta waa reeban tahay kaa ya-da ku jirtana way shidantaho waa hoos dhigan tahay ibnulmunayir furuuqdaas ayaa u dhaxaysa ibnulmunayir oo ka mida min shuraaxi albukhaari iyo sheikhu lbukhaari fi hada alxadiid oo cabdullaahi bnu muniir ah cabdullaahi bnu muniir iyo ibnulmunayir waxaa u dhaxaysa xagga waqtiga ama zamanka in ka badan afar boqoloo sano ayaa u dhaxaysa oo ibnulmunayir ayaa wuxuu ka dambeeyey ibnu muniir in ka badan afar boqoloo sano marka laba nin oo zaman ahaan isku dhowna ma ahan labaduna sidaasay ku kala duwan yihiin waana qalad ibnulmuniir in la yidhaahdo midka shuraaxda ka mid ah in la yidhahdo ibnulmuniir ayad la tirkeeda qalada waa ibnulmunayir oo ya-da waa la shigda waana loos dhigayaa samica cabdallaahi ibna bakrin cabdullaahi ibna bakr kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu wahb albasri qaala xadaanaa xumayd xumayd ibna abi xumayd waxaa loo yaqaana xumaydin aawiil xumaydin awiil xumaydun awiil waxay yidhahdeen culummadu laysa biawiilin ma dheerayn dhirir la sheego oo awiil loogu baxsho ma dheerayn laakiin waxay yidhaahdeen nin dariskiisa ah ayaa waxaa la dhihi jiray xumaydun alqasiir xumaydkii gaabnaa ayaa loo yaqiinay waxay yidhahdeen si asaga iyo kaa loo kala sooco ayaa maadaama kaas qasiir la yidhahday kanna waxaa la yidhi awiil kan marka awiil waxaa loo yidhi si kaas looga sooco ee maaha inuu dadka ka dheeraa ama nin dhirir nin aada u dheer inuu ahay maaha xumaydun awiil raximahullah waxaa la sheegay asoo salaad tukanaya inuu dhintay maata wahuwa qaa'imun yusallii sidaasay culamada tarjamadiisa ugu sheegeen wuxuu dhintay asigoo taagan oo tukanaya waana min calaamaati xusni اlkhaatima can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xadarat isalaatu salaaddii ayaa soo xaadirtay faqaama man kaana qariiba daar waxaa istaagay qofkii gurigiisa dhowaa ilaa ahlihi reerkiisa u istaagay qofkii gurigiisa dhowaa gurigiisu aaday wa baqiya qowmun qole ayaa hartay fa utiya rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid bimikhdabin min xijaaratin bimikhdabin baaf min xijaaratin dhagax ka samaysan fiihi maa un biyo ay ku jiraan fa saqura almikhdabu mikhdabkii ayaa yaraaday mid yar u ahaa wuxuu ka yaraaday an yabsuda fiihi inuu nebiga ku fidiyo kafahu calaa cashiisa calaa cashiisa inuu wadageliyo ka yaraado waa mid aada u yar fatawada'a alqowmu qoomkii way weysaysteen kulluhum dhammaantood weelkaas yarka ah ee biyaha nebiga loogu keenay ee xataa calaa cashi nebiga calayhi salaatu wasalaam u waasic noqon waayey biyihii ku jiray dhammaan way ka weysaysteen saxaabadu qulnaa waxaan idhi qulnaa waxaa iskale xumey waxaan anas ku dhahnay buu yidhi kam kuntum imisa ahaydeen markaa inta weelkaas ka weysaysatay meeqay dhammaayeen qaala wuxuu yidhi amaaniina wa ziyaada siddeetan iyo dheeraaday ahay siddeetan qof in ka badan ayaa ka weysaysatay weelkaas yar biyaha ku jiray laakiin maxay sababtu waa maxay waa bibarakati nebiyi calayhi salaatu wasalaam rasuulka gacantiisa saaray markaasay biyuhu soo burqanayaan biyo dhammaanaya ma aha waa calam min aclaami nubuwa waa min dalaa'il nubuwa waxyaabaha tusinaya nebiga calayh salat wasalaam nebinimadiisa ka mid taha aayaadka la siiyey rasuulka calayh salat wasalaam ayay ka mid ahayd qaala xadaanaa muxamed ibn اlcalaa qaala xadaanaa abu usaama abu usaama waa xamaad ibn usaama can burayd ibn cabdillaah can abi burda can abi muusa alashcari radi allahu canh ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam dacaa wuxuu u yeedhay biqadaxin fiihimaa biqadaxin weel fiihi maa un biyo ay ku jiraan faqasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay wawajhahu iyo wejigiisa fiihi ay fi lqadax weelka dhexdiisa wamaja fiihi waana ku tufay nebigu calayh isalaatu wasalaam xadaanaa axmed ibnu yunus axmed ibnu yunus waxaa la yihahdaa axmed ibnu cabdillaah ibnu yunus marka awowgii ayaa loo nisbeeyey markii la leeyahay axmed ibnu yunus alyarbuuci qaala xadaanaa cabdulcasiis ibna abi salama cabdulcasiis ibna cabdillaah ibna abi salama asagana awowgiis ayaa loo nisbeeyey waa cabdulcasiis ibna cabdillaah ibna abi salama markii la leeyahay cabdulcasiis ibna abi salama waa nisba ilaa jaddihi qaala xadaanaa camr ibni yaxya ibni cumaara can abiihi yaxya ibni cumaara can cabdillahi bni zayd qaala wuxuu yidhi ataa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam faakhrajnaa lahu waxaan u soo saarnay maaan fii tawrin min sufrin oo macdan ka samaysan fatawada'a nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay faqasala wajhahu alaaan wejigii saddex jeer ayuu dhaqay wa yadayhi maratayni maratayni iyo labadiisa gacmood laba laba jeeruu dhaqay wamasaxa bira'sihi madaxiisana waa masaxay faaqbala bihi waa la soo qaabilo waadbara waa la jeestay waqasala rijlayhi labadiisa lugoodna waa dhaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa abulyamaan alxakam ibnu naafic qaala akhbaranaa shucayb adiga wiilka koofida cad wata shucayb ibni abi xamza abu xamza magacii diinaar waa shucayb mark shucayb ibni diinaar can الzuhri qaala akhbaranii cubayd اllah ibn cabdillaahi bni cutba zuhri waa macruuf zuhri waa macruuf khaalid ah zuhri magaciisa yaa moxamed ibn muslim ibn cubayd illah kunyadiisa kunyadiisa waa abu bakrin jazaaka allah khayra qaal ahbaranii cubayd اllahi bn cabdillaahi bni cutba ana caaishaa radia allahu canha qaalat waxay tidhi lama haqula nabiyu sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu cuslaaday washtadda bihi wajacuhu xanuunkiisuna uu darnaaday ista'dana aswaajahu xaasaskiisa ayuu idan weydiistay fii an yumarada in lagu baxnaaniyo fii beyti gurigayga in gurigayga lagu baxnaaniyo intuu jiran yahay xanuunkiisa oo gurigayga lagu hayo ayuu nebiga weydiistay xaasaskiisa faadinna lahu waa u idmeen fakharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa baxay bayna rajulayni laba nin dhexdood laba nina garbahaysa takhudu rijlaahu labada labadiisa lugood waxay ku jiidmayaan fil ardi dhulka labada lugood dhulka ku jiidaya toos uma socon karo garbahay uga jiraan bayna cabaasin wuxuu u dhexeeyey cabaas wa rajulin aakhara iyo nin kale qaala cubaydullah qaala cubaydullaah cubaydullaahi wuxuu yidhi fa akhbartu cabdallaahi bna cabbaas cabdullaahi bna cabbaas ayaan u sheegay fa qaala wuxuu yidhi atadrii ma garanaysaa man irajulu alaakhar ninka kale wuxuu yahay ma taqaan ninka kale magaciisa kuu sheegi weysa caaisha ma taqaanaa ninkuu yahay qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi huwa caliyu bna abi aalib ninka kale waa cali bna abi aalib wa kaanat caaishatu radia allahu canha waxay caaisha cali u sheegi weysay waxbay ka tirsanaysay radia allahu canha oo fii xaadiati ifki markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ragga qaar uu la tashtay ayuu cali wuxuu ku jiray raggii nabiga uu la tashtay calayhi salaatu wasalaam arrinta caaisha u kala tashtay marka caaisha lagu lagu been abuurtay markaasuu cali wuxuu ku jawaabay rasuulka ilaahay oo dumarka ayada aan ahayn waa badan yihiin ilaahay kuma dhibin buu macnaa ayada iska fur waayo dumar waa badan yihiin haddii tuhun kaa gala iska fasax naa kala guurso warkaas caaisha radia allahu canha aad buu u dhibay usaama ibnu zaydna wuxuu ku jawaabay rasuulka ilaahay oo reerkaaga waxaan khayr ahayn kuma ogin waa difaacay hadalkaas cali uu ku hadlay radia allaahu canhu sababtii ayay caaisha u magacaabi ladahay halkan cali waxay tihi warajulin aakhar iyo nin kale waxay diidaysaa inay magaciisa sheegto marka ibnu cabaasaa sheego wuxuu yidhi ninka ay qarinayso waa cali wa kaanat caaishatu radia allaahu canha tuxadisu caaishana waxay sheegi jirtay ana nebiya sal ly slam qaala inuu yidhi bacdamaa dakhala beytahu markuu gurigiisa gala kadib wajtada wajacuhu xanuunkiisana uu darnaaday wuxuu yidhi hariiqu calaya igu shuba min sabci qirabin alqirab waa weelasha biyaha lagu dhaansada waayo yacnii haamankai wixii la mid ah oo lam tuxlal aan la furin awkiyatuhunna dabooladoodii aan la furin igu shuba lacallii achadu ila annaas waxaa laga yaabaa dadka xaggooda inaan yacnii aadoon u baxo ayaa suuragalehe sidaa yeela wa ujlisa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu fadhiisiiyey fii mikhdabin baafa ayaa lagu dhex fadhiisiiyey lixafsata ay xafsa iska leedahay zawji nebiyi sala allahu calay wasalam uma tafiqnaa kadibna waxaan gudagalnay bay tihi caaisha nasubu calayhi tilka inaan ku shubayno haamankaas biyaha ay ku jireen xataa tafiqa ilaa uu gudagalay yushiiru ilayna inuu noo ishaaro an qad facaltunna waad samayseen wixii la ydinka dalbay saasuu noo ishaaray uma kharaja ila annaas kadibna dadka ayuu u baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam biyaha lagu shubay markii biyaha lagu shubay kadib xoogaa xanuunkii baa ka jabay markaasuu dadka u baxay xadiidkana waxaa ku jirta qandhada badan iyo xanuunka badan waxyaabaha lagu jabiyey biyaha ka mid a dadkuna hadda waa isticmaalaan oo marya laqooy mar qofka madaxa loo saaro iyo mar biyo lagu shubaba waxyaabaha xanuunada lagu jabiyey ama qandhooyinka lagu jabiyey ka mid tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin